maxaa yeelay ee aan iibka shaygaasi aan u ansaxaynin dhiibiddiisa ayaa sharcan aada uga caajis tahay aanad u karaynin macnaha shaygii waaban dhiibi karaayo waxaad odhan kartaa de intaan gam imika maqas u qaatoon saa laba ugu kala gooyo ayaaban dee qofkii u dhiibi karaan u tuuri karaaye bimacnaa sharciyan baanad u dhiibi karin weeye xisan aada uma dhiibi karayse sharciyan baanad u dhiibi karin leanna wax dee qiimihiisa oo baaba-ayo oon intifaac yeelanaynin in la kala gooyaa ma banaana markaa ma suurtagelin wuxuu la kale naqsi ayaa ku suganaya tadyiicu maal maal la hadlaynayo waana xaaraan markaa masalan bakeri yar oo laleeya dee inoo kala jebi laba inoogu kala jebi dee bakeriga haddii laba loo kala jebiye muxuu taray bilaylka yar inoo kala goo yani niskiisaasaan kaa iibinaya ma ansaxayo wayasixu fi thawb aladi laa yanqusu biqaطcihi fi lasax waxa uu isaga iskaga ansaxayaa iibkii maradii aan goyntiisa aanay ku nusqaamaynin isla sax haddaan qabano maxaa yeele maxduur baan jirin wixii laga digtoonaa baan jirin de hadduu go weyn oo laba nafara yahay oo haddii la kala gooyay midba nafar raacayo iibkiisi way iska baneeya markaa niskii in la iibiyaa asax waynu le taanigu wuxuu leeya laa yasixu ma ansaxayo xataa shayga aanu goyntaa ku nusqaamayn lianna alqadca laa yaklu can tagyiiri almabiic kollayba kala goyntaasi dee shaygii inay dooriso laga waayi maayo oo markaad gooyi labada intaad u kala goyso aada iibinayso dee waa la arkayaa in wixii la kala gooyey oo laba shay oo la kala gooyey ay yihiin markaa wuxuun baa ku jira waxa kaloo aan ansaxaynin iibkiisu almarhuun marhuun waa shayga la rahan dhigo ee qof la yidhahdo inta dayn laga qaato waxaa u rahan hayso shaygaa marhuunta ah ma ansaxayo iibkiisu bacda qabdihi weliba weeye intuu murtahin marka xaggaa baa kitaabu rahan baynu oga mada insha allahu tacaala raahin waxaa la ninka wax rahan dhigaya murtahinna waxaa la qofka la rahan dhigay marhuun waa shayga la rahan dhigayo marhuun canhu ama manhuun yani waa waxaa daynta xaggiisa laga rahan dhigayo markaa shayga marhuunta intii gacanta lagu dhigay ee murtahin uu gacanta ku dhigay iyadoon wax fasaxa laga haysanin iibkiisu ma ansaxayo waa lilcajzi can tasliimihi sharcan dee wixii ma dhiibi karti xaq baa ku tacalluqay oo qof baa haysta mar hadduu qof haysto waan iska iibsanayaa ma odhanayso wixii sharcan baanad u dhiibi karaynin aada kama soo xoogi karaysidee laakiin waxay nidhi intii gacanta lagu dhigay baynu nidhi ee murtaynu gacanta ku dhigay haddii qabla qabdihi ay tahy intaanu gacanta ku dhigin ama bacda alqabdi bay ahaydee murtahin baa fasaxay oo yidhi hala iibiyo waa iska ansaxaya markaa maanici baan jirin halkaa marhuun aynu nidhi waxaa la mid ah cayn kasta oo haysashadeeda ay cidhi mudatay uma sugnani qofka ilahay inuu iibiyo haddaad nin doobiile ah ama mid dawaarla aad maalaab u dhibto tidhaahdo sane ujradiisiina aanad sininoo ujradiisii u haysto dee inaad ka soo faasaxdaa lama ogola ila qof baa ayaa u haysta ee ujradiisii waxaa kaloo ayana aan banaanayn bayculjaani addoonkii jinaayada geystay iibkiisu ma ansaxay almutacalliqi biraqabatihi maalun ee qoortiisa uu ku xidhnaa maal filahar haddaan qabanno maxaa yeele xaq baa ku tacalluqay dee si marhuunta oo kale kanaaba ka awlaysan ba ay leeyihiin oo jinaayada dee rahanta waa laga hormariya laakiin waxba ma yeelaya buu ku leeyahay hadduu ku tacalluqo dimadiisa dimadiisa yacni waxaa la yidhaahdaa addoonka waxyaalaha qaarkood mar waxaa la idhahaa waxaasi tacallaqa biraqabatihi mar waxaa la yidhaha tacallaqa bidummatihi marna waxaa la yidhaha tacallaqa bikasabihi marka haddii la yidhaahdo raqabadiisa ayuu waxaasi ku tacalluqay macnaha waxa weeye waa loo iibinayaa haddii la yidhaahdo bidimmatihi ayuu waxaasi ku tacalluqu ku xidhan yahay haddii la yidhaahdana macnaha waxa weeye markuu xorooba ayaa laga doonaya haddii lagudha waxaasi bikasabihi buu ku tacalluqayna dee waxa uu qabanaya laga doonaya markaa jaanigii iibkiisi ma banaana uu ku tacalluquu ku xidhan yahay qoortiisa maal isagoo majnuu caleyhiga fasixin sayidkiina aanu odhan anaa furanaya oo waa maxay dee masalan waa maal ugu waajiyay maal uu dilay ama masalan dil gafogiisa ama shibi camdi ama camdi on wax qisaasa lahayn ama qisaas buu lahaaye mustaxiqiisiibaa maal ku cafiyey hadduu ku tacalluqo kasabkii sameeyo masalan dee hadduu sayidkiisii u guuriyo xaqeedii wuxuu ku tacalluqayaa kasabkiisa haddii ay dimadiisa ku tacalluqdo waxba ma yeelayaa iyada oo masalan dee waxbuu iska soo iibsaday isagoon sayidkii u ogolaan waxaana waxa leeyahy dimadiisu muu ku tacalluqaya hadiyo gooraale ciddaa ay wax kala soo xidhiidhaan addoonka cidday wax kala soo xidhiidheen haddii waxaa addoonka usoo galay ay biikhtiyaari lmaalik qofka ale ikhtiyaarkiisa ay ugu timi sida wuxuu ka iibsaday oo kala weyan waxaa la idhaha dimadiisa ayay ku tacalluqdaa haddii waxaa ku yimi ciddaa la soo xidhiidhay wax aanu isagu kulahayn shaqo ay kala soo xidhiidhay waa maaluu ka dilay iyo waxyeello u geystay iyo waxaanu qofku isagu awood ku lahayn tacallaqa biraqabatihi hortiisa ayuu ku xidhmayaa marka wuxuuna leeyahay jaaniga addoonka jinaayada geystay qoortiisa maalku ku xidhan yahayna iibkiisu ma ansaxayo fil adhari haddaan qabano adhar qowlka adharka haddaan qabano ma ansaxayo iibkiisa laakiin haddii dimadiisa uu ku tacalluqo laga doonayo markuu xoroobo un kaasi iibkii waxba ma yeelayo wuu iska iibin karaa wakada tacaluqu lqisaasi fi ladhari hadday qisaasi ku tacaluqdana waxba ma yeelayo ina waa la iibin karaa haday raqabisa qisaas ku tacaluqdo liannahu marjuu salaamati bilcafi waxay leeyihin waxaa la rajaynayaa nabadgel in la iska cafiyo dee inuu qisaas ku dhintana waa laga baqanaya dabeedna beeciisa ayaa ansaxaya taaniga wuxuu leeyahay adhara kasoo horjeeda ma ansaxayo alraabicu ka afraad waxa weeye almilku milki liman waa inuu cid milki u yahay lahu isaga alcaqdu caqdigu u sugnaaday fa baycu lfuduuliyi bannaan jooge iibkiisu baailun waa baail wa fi lqadiimi qadiim mawquufun waa la joojinayaa in ajaaza maaliku maaligiisu hadduu banneeyo nafada waa fulaya wa ilaa haddaanu banaynin falaa ma fulayo waxa uu leeyahay sheekhu shardiga afraad ee shuruudda shaygii la iibinaya ka mida waa almilku milki waa inuu u leeyahay lahaansho ayaa la shardiyaa liman lahu lcaqdu halkaa u fiirsada liman lahu lcaqd cidda ay caqdigu u dhacayaa ee caqdigan iska lihi waxaan laguntayash cidda iska lihi waa inay milki u leedahay marka aynu sidaan nidhi waxaa soo gelaya ninkii maaliga ahaa shayga lahaa wakiilkii kii u wakiishay weligii masalan dee maxjuurkii ama ilmihii yaraa maalkiisa iibinayey xaakimkii oo iibinaya nin muflisa oo cayre maalkiisii dadkii quramadaha u iibinaya nin diiday inuu dayn iska bixiyo wax la xiray kuwaasoo dhan baa soo gelaya macnaha liman lahu lcaqdu cidda caqdigaa lahi waa inay milki u leedahay qofkan hadda la baashiraya masalan wakiilku markuu la baashirayo dee milki uma leh laakiin cid uu iibku u dhacaya ayaa milkigiisa leh weligu markuu la baashiray caqdigana wuxuu u dhacayaa ilmihii ilmihii baa milkigiisa leh xaakimku markuu la baashiraya dee qofkii lahaa buu dhacaya marka almilku liman lahu lcaqdu waa inuu milkisan yahay qofka caqdiga lihi qofka caqdigu u dhacaya macnaha taas ayaa waxay ka wanaagsan tahay in la yidhaahdo almilku lilcaaqidi ninka caaqidkaay waxaan guntayaa waa in milku leeyahy hadii la yidhaahdo wakiil baa ka baxaya meesha wakiilma iman kara leannu isagii ma laha oo weligii baa ka baxaya xaakimkii baa ka baxaya hadii la yidhaha caaqidka waa in milki u leeyahay ee almilku liman lahu lcaqdu marka wuxuu yidhi sheekhu fuduuli ninkaa iska iibiyo weeyaan maal cid aanu lahayn maal aanu lahayn qofka iska iibiye ayaa fuduuli la yidhaha isagoon qofkii u idmin oo aan u wakiilan wilaayana aanu lahayn qofka iska iibiya maal qof kale iska leeyahoonu u wakaalan welina aanu m aanu u ahayn qofkaa leh baatil weeyaan iibkaasi maxaa yeelay rasuulku sala lla ly slm wuxu uhi laa bayca ilaa fiima tamlik iib kuma ansaxayo ilaa waxaad milkisan tahay mooyaane haddaba qadiim ayaa isagu wuxuu leeyahay tasarufkiisaasi ninkaa tasarufkaa uu sameeyey mawquufun waa la joojinayaa tasarufkaasaa la joojinaya la eegaya qawl wuxuu leeyahay milkigaa xoolahaas ayaa la joojinayaa iyo mee tasarufkaasaa la joojinayaa bannayn baa lagu joojinayaa hadduu maaligii lahaa ninkaa masalan nin baa halkaasun iska iibiyey daarun buu isa soo hortaagay ama gaari halkaa istaanyaalun buu iska nin buu ka faasaxay marka qowlkaa wuxuu leey waa baatil mar haddaanu wixii lahayn loona wakaalan waa baatil qowl baa wuxuu leey war mee tasarufkiisan bal ha la eego aan horta joojino ninkii waxaan lahaa gurigan ama gaadhigan lahaa hala weydiyo alay war nin unba adiga soo taago guriga ama gaadhigaagii faasaxaye bal ka waran haddii uu markaa baneeyana waa fulayaa iibkaasi haddii uu banayn waayana ma fulayo oo ijaasadaas ayaa lagu joojinaya markaa sixadii ama tasarufkiisi ayaa la joojinaya culamada qaar waxa ley milkigii sheeganaaba mawquufba ah oo qofkii laga joojinaya oo waxaanu adeegsanayaa xadiis tirmidi iyo ibnu maaja iyo ay warinaya abu daawuud iyo curwat albaqir saxaabigii la odhan jiray ayaa rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu u dhiibay diinaar wuxuu yidhi neef ariga iigu soo iibi dabeedna wuxuu yihi diinaarkii ayaan laba laxaad siiyi lax ka midaan haddana diinaar ku iibiye rasuulkii baan ula imi anigoo diinaar iyo lax wada markii hore halkii diinaaree laxda lagu doonayay buu laba ayuu ayuu nus diinaar bu laba laxadood nus diinaar ah ayuu iibiyey haddana lax buu dib u iibiyo diinaar buu siiyey isagoo diinaar iyo lax wada ayuu markaa rasuulkii ula yimi qisadii ayaan dabeedna uu sheegay rasuulku baaraka allaahu laka allaha kuu barakeeye buu ihi gacantaadu waxay qabato dabeedna ninku waxaa la dhaha haddii uu camuud oo xataa iibsado waa ka faa'iidi jiray ninkaa rasuulka sida ugu duceeyey marka xadiidkaas ayaa u daliila bay leeyihiin oo qowlkani uu ku taagan yahay leannu ninkani waa iska tasarufay oo xoolihii rasuulku u dhiibay buu iskaga tasarufayoo waa kan la xataa iska sii iibiyeyoo dee markii rasuulku ogolaadayna waa iska socday wixii rasuulku kumana qabsanin oo sideed saa u yeeshay mu odhanin qowlkaa hore isagu wuxuu leeyahay maye curwa kaana wakiilan muطlaqan can nabi sala اllahu alay slam wakiil mulaqa buu ahaa mar hadduu wakiil mulaqa ahaana dee waxaana u banaanaaday inuu sameyo wakiilka mulaq hadduu wakiilku mutlaq yahayna wuxuu doonu samayn karaa xadiidkaa axkaam doora ayaa ku jirta waxaa ka mid a shay haddii lagu dhibo lagu dhaahdo iibi wax alliyaaliyo wixii aada siisaa ninkii maaligga ahaa un baa leh intaasaa la yidhi soo sii dabeedna intaana anaa saaray oo iska dhexda ka siibayo oo ninkii waxaan u geynayaa un intii uu yidhi sii yani wax bannaan maaha yani taa waa in la iska jiraa midda kalena waxa weeye shayga intii lagaa siiyey in leeg iyo saddex laabkeed iyo afar laabkeed baad saari kartaa yani eeg wuxuu imankaa diinaar niskii baa laga siiyo diinaar buu siiyey markaa intii laga siiyey in leeg buu saaray laba laabkeed iyo saddex laabkeedna waad saari kartaa ribo maaha taas soomaalidu waxay shilin bishilin dadkay caayaan bu shilin bishilin buu saaray waa nin shilin bishilin u saar ama waa yani nin ribada cuna maaha intaa doontaa waad saari kartaa shaygaa wax ku bannaan weeye walow baca hadduu iibiyo maala muwarifihi ninkii uu dhaxalkiisa lahaa buu maalkiisa iibiye daanan xayaatahu isagoo noloshiisa malaynaya wa kaana maytan mayd baanu aha xilligaa saxa fi lahari adhar haddaan qabanno waa iska ansaxaya ninuu dhaxalkiisa leeyahay ayuu maalkiisii iibiyey isagoo malaynaya weliba inuu nool yahay mayd ayaanu ninkii noqdayba waxaa la yihi xilligaa aada maalka iibisay waaba muutanaaba saxa fil adhari adhar haddaan qabanno maxaa yeelay wilaaye inuu maalkan ku leeyahay baa caddaatay oo dee isagii baaba yeeshayba oo waxaa la fiirinayaa uun nafsul amarka yacni arrinkani xaqiiq ahaan xagga hoose siduu ka yahay dee maalkan uu kusoo wareegay oo ninkii markiisa ka baxay u dhintay ayuu iibiyey xaggaa nafsul amarka iyo hoosta waxay ka noqotay ayaa la fiirinayaa ee lama fiirinayo bima fii danni alcaaqid ninkan caaqidkaa dannigiisa iyo melihiisa wixii ku jiray lama fiirinayo cuquudda xaggaas ayaa la fiiriyaa ee lama fiiriyo xagga danniga ee waxay nafsul amar ka noqotay taanigu wuxuu leeyahay laa yasixu ma ansaxayo xayrade isagaa malaynayey inaanu wilaayo kulahayn mar haddii uu isagiiba maleeyey melihiisa saynu ku binaynaynaaye markan dambe xaqiiq ahaan siday noqotay waxba u eegi maynaba uu leeyahay
noo soo sheegay sheekhu kii shanaadiga halkii noogu integelaya alkhaamisu ka shanaad alcilmu bihi waa in shayga la iibinayo loo diixay sabeyo axaadiista ubayni laba mara midkood iibintiisu baatilun mid baatilna weeye wayasixu waxaa ansaxaya bayicu saacin afar sacab in la iibiyo min subratin cunto meel lagu tuuray ka ahaatay taasoo tuclamu loogeey siicanuha inta saacee ay tahay wakadaa in juilad haddii laga jaahil yahay saaciyadeedana waa kula mid sidaa saxi asax haddaynu qabanno waxau leeyahay sheekhu shayga mabiicda ah ee la iibinaya shuruuddiisa waxaa ka mid ah alcilmu bihi waa in labadan qof ee wax kala iibsanaya ay og yihiin oo ay aqoon u leeyihiin macnaha wuxuu uga jeedaa haddii shaygii shay mucayan ah oo meesha goobta lasoo dhigay uu yahay ee waa in cayn ahaantiisa loo ogaadayoo la arkaa haddii shaygu shay meesha la keenay aanu ahayne shay duumadda qofka saaran uu yahayna waa in qadarkiisa iyo sifadiisaba la ogaadaa oo waxaa diintu leegyahay iyo tilmaanta iyo baadisooca uu leeyahay waa in la ogaadaa maxaa yeelay rasuulku sala allahu alay wasalam beyculqarar waxaa la yidhaahdaa ayuu nahyey iibkaa kadada iyo tagniintu ay ku jirto marka isaga oo tahay inoo misaaliyay uxuli laba maro midkood iibintiisu laa labada mare mid ayuunbaa laga iibinaya baatilun waa baatil oo qarar ayaa ku jira tegid ayaa ku jira waa in qofka la yidhaahdaa shaygaasa laga iibinayaa hadduu mucayin yahay markaa uu eegayo arkaa haddii kalena uu dimada yahayna waa in loo sufeeya waxaa ansaxaya buu markaa sheekuri saac in la iibiyo saacu waxa weeye waa afar saca macnaha ama galaandhe ama kiiloodhe min subra asubra alguma min aطacaam yacni waa muhaar cuntaa cunto meel lagu tuulay oo lagu ururiyey ayaa la yidhahdaa subra uud bay odhan jireen cunur kaa iibintiisa saac yani ama galaan ama afar sacab oo cuntada halkaa lagu ururiyey ama moohaarka halkaa yaalla ka ahaaday ibkiisu waa saxaya taas oo siicaanteeda la og yahay yacni subka amaba raashinka meesha lagu diyo oo intaas sacade ay tahay la ogyahay labadan wax kala iibsanayaaba ay og yihiin ka wax qarana ayaan ku jirin saaca marka ishaacayo si faafsan ayuubu qofkaasi ugu mudanayaa raashinkaa si faafsan oo ku wada faafsan ayuu ugu mudanayaa ka masalan ninkii mushtarkaa cusurkeeda ayuu yeelanay waxaa sabankii xataa haddii uu badhinto dee intiisii waxbaa la dhimanayo oo wixii soo hadhay cusur uu ku yeelanaya kadalik waxaa la mida buu yidhi haddii saacyadeeda laga jaahil yahay oo inta saacay tahay aan la gelay saac ka mida in la iibiyaa waa iska bannaan tahay sida saxi haddaan qabano maxaa yeelay ajdaadeedii yacni waxan jisadkiisii ayaa wax siman ah oo intaa yara jahalada mabiicdana waa iska muqtafar bayna waxaa dhaafay weeye sac kastoo mubhama ayaana lagu dejinayaa walow baaca hadduu iibiyo bimil-i dalbayti gurigan mugdi oo xinbatan qamadii ama gelli ah aw ama bizinati haadihi alxasati quruuxan mugdi oo dahaban dahaba ayuu ku iibiye aw ama bimaa shay ayuu ku iibiyey baaca bihi fulaanu farasahu wuxuu hebel faraskiisa ku iibiyey aw ama bialfin kun ayuu ku iibiyey daraahimo wadanaaniira isugu jira lam yasixa iibkaasi ma ansaxayo wuxuu leeyahay sheeku hadduu iibiyo bimil-i dalbayti had iyo gooraale marka mabiicda laga hadlayo taman iyo musaman ama ha ahaada shayga lacagteediyo ama shayga kale la dhaafsanayo ha ahaade ka ba'du gasha waa ka lacagta weeye ka kalena wixii la dhaafsanaya macnaha gurigan mugi oo qabadi ayuu ninka haysta ayuu leeyahay gurigan mugi oo qabadi ayaan waxaa kaaga iibiyey gurigaan mugdi oo qabadiya ayaa waxaygaa kaasiiyey ama quruuraxaa intay u miisaan noqoto ee dahaba ayaa shaygayga kaasiiyey ama wuxuu helay uu faraskiisii siiye ama waraabkiisii iyo safarkiisii wuxuu ku iibiyey midkoodna ma garanayo ama kun ayuu ku iibiyey daraahim iyo danaaniir isugu jira lam yasibxa ma ansaxayo bayci maxaa yeelay dee waxaa laga jaahil yahay qadarkii oo intay noqon doonto deeqaanu inta furuuxaas ugu miisaan noqon doono iyo baytu hebel faraskiisa ku iibiya ama markuuna kun daraahim iyo danaaniir isugu jira dee inta daraahima iyo inta danaaniira ayaa iyadana jahaala ay ku jirtaa oo laga jaahil yahay hadaa darteed ayaan iibikii ku ansaxaynin walow baaca hadduu ku iibiye binafsin lacag buu ku iibiyey wa filbaladi beled kaana naqdun qaalibu naqdi qaaliba ayaa ku sugan tacayana kaas ayunbaa waajibayo caynooya ow ama naqdaani laba lacagood baa ku sugan lam yaklib axaduhumaa midkood aanu qaalib noqonin ushturida waxaa la shardiyaa altacyinu in la cayino ayaa la shardiyaa oo la caddeeyo waxau leeyahay sheekhu haddii uu lacag ku iibiyo daraahim ama danaaniir waana iska idlaaqay oo lacag u guri intaasoo ayaa kasi beledekaa iyo meeshaana waxaa ku sugay naqdi qaalib ee naqdi gayru qaalib ah laba lacagayo ubaa iska hoos socda mid waabka loo badan yahay ayaa la isticmaalo mid kaloo isna ka yar baala socdaana uu jira oona qaalib ahayn tacayana qaalibuka qaalibka ayuunbaa caynoobaya yacni naqdigii wuxuu noqonayaa un alaabta uu ku iibiyey la itlaaqay kaa qaalibka uu noqonaya wey tacayana wa caynoob yani kaas ayuunbaa sugnaanaya kaa qaalibka ala socdayqa maxaa yeelay sida daahirka ee muuqata ayaa waxay tahay ma haddii la iskiilaaqay isaga weli loo jeedo aw naqdaan beledka laba lacagayo iyo wax ka badan baa ku sugan walam yaqli axaduma midkoodna qaalib ma aha ee waa isku mid ustur dad tacyiinu lafdan in la cayino oo la yidhaha lacagtaa noocaas ayaan kaaga yimi baa la shardiya maxaa yeelay dee ujeeddadii baa isku khilaamaysa labada lacgood iskhilaafkooda marka isagu qofku tacyiinu niyada un ka cayinaa ma kala midayse waxaa la sharday in la yidhaha lacagtan kaasiina waa noocagtaa wayasixu waxa ansaxaya beecu subrati subro in la iibiyo yacni raashinkii halkaa lagu tuulay almajhuula tasfiicaani ee laga gaayi lahaa inta saaci tahay kulla saacin saxkisa bidirhamin in lagu iibiyo ee walow baacahaa bimi'ati dirhamin hadduu ku iibiyo kulla saacin saxdanka bidirhamin saxa waa ansaxayaa in kharajat mi'atan hadday boqol soo baxdo wa ilaa haddii kale falaa may cala saxiixi sayxatan kulo wuxuu leeyahay sheekhu waxaa ansaxaya baycu subra xoogaydaajoolaa ku duulan diibkiisa ayaa ansaxaya ee laga jaahilkiiyay weliba inta saacay tahay labada qofkay mutacaadiliinka wax kala caddisanaya ay ka jaahilkiyiin oo la yidhaahdo saac kasta dirham ayaa ayaa ku iibiyey saac kasta dirham ayaa kaa siiyey in la yidhaahdo iibkana wuxuu ansaxay bay leeyihiin shaygii mabiic lahay la iibinayay sababtu waa muuqale waa udkana la leeyahay jahliga yani waxba yeeli maayo lacagta duduub ahaanteeda ee laga jaahil yahay taana waxaa lagu ogaanaya marka la tafsiiriyo qalalkoo taasay buuka murmaya hadduu iibiyo buli laakiin boqol dirham ayuu ku iibiyey subradii iyo raashiga ayuu boqol dirham ku iibiyey waxaa ui dirham kasta saac saac kasta dirham ayaa kaa siiye buuli saxa waa ansaxayaa iibkaasi haddii inkarajad mi ah haddii ay boqol soo baxdo oo boqol saac ay noqdaan maxaa yeelay waa ansaxayaa dee jumladiiyo tafsiirkii la iswaafaqay markaa wailaa haddii kaloo aanay boqol soo bixin maxay soo baxday laba midood inay ka badatay iyo inay ka yaraatay labadaa mid ayuubay soo baxday falaa yasixu lbaycu iibki ma ansaxayo cala saxiixi qolka saxiixa haddaan qabano maxaa yeelay dee waxaan la jamcin karaynin lacagta dudbahaanteeda iyo tafsiilka ayaan isqaabilaynin oo kala batay ama kala yaraaday taaniya saxiixa ka soo jeexulay yasiixu taqliiban lilishaara ishaaradaas in waynu qallibaynaayo ee shaygaa la ishaaray kawa iska bannaan tahay usuulay wa mataa waktiga kaana alciwadu bedelku adoo mucayanan mid mucayana kafat waxa ku filan mucayanatu aragtidiisa waladharu adharna waxa weeye annahu laa yasixu inaan ansaxaynin baycul qaa'ibi shayga maqan iibkiisa wataani qowlka labaad yasixu waa ansaxaya weeye wayasbutu lqiyaam qiyaamo waa sugmayaa cinda ru'yati aragtida agteeda waxau leeyahay sheekhu marka ciwadkii shaygii bedelka ay matalan lacagtii oo kale ama mucawada kii shaygaa markaa laga bedel qaadanaya lacagta ka dhiibaysa hadduu mucayan yahay mucayan waxaa looga jeedaa mushaahad mid la arkayo hadduu yahay mid la arkayo muuqda hadduu yahay kafad mucaayanatuhu aragtidiisa ayaa ku filan ogaansho qadarkiisa la ogaado kafad mucaayanatuhu aragtidiisa ayaa ku filan ogaansho qadarkiisa la ogaado waxaynu cuskanaynaa bay leeyihin malaha la saaxiibsan yani aragtida qowlka adharkiina waxa weeye annahu laa yasixu bayculqaad inaanu ansaxaynin shaygii maqnaa iibkiisu waa wixii labadana qofkay mutacadiliinka aanay arkin waa waxa aanay labada qof shayga qaa'ibkee maqanin waa waxa aanay labada qof ee wax caddinayaa aanay arkin haaniga adharka ka soo horjeedaa wuxuu leeyahay sixu waa ansaxayaa haddii la sifeeyo jinsigiisa iyo noociisa la sheego sifadaas ayaan cuskanaynaa wuxuu leeya sixu waa ansaxayaa haddii la sifeeyo jinsigiisa iyo noociisa la sheego sifadaas ayaan cuskanaynaa khiyaano masdarka ninkanaysa waa u sugmayaa markuu arko xataa sidii loogu sifeeyeyba ha ku arkee markaa uu arkana khiyaar ayaa u sugnaanaya wa takfiir waxa ku filan arru'yatu aragtidii waa ku filan tahay qabla alcaqdi caqdiga kahor laarkay fiimaa shay ayay ku filantahay laa yataqayaru aanu isbedelaynin qaaliban sida badan ilaa waqti lcaqdi ilaa waqtiga caqdiga shayga aan isbedelaynin duuna maa shay may yataqayaru isbedelaya qaaliban sida badan waxau leeyahay sheekhu loogu socona qowlka amarka ah ee sharcinaya ruyada iyo aragtida wuxuu leeyahay sheekhu waxa ku filan aragti qabla alcabdi cabdiga kahor la arkay haddii cabdiga kahor la arkay shaygan intan waxainkani waxaalka goosan kahor ayaa la arkay waa ku filan tahay oo masalan dee waa guri la isla yaqaanay oo kale waa gurigaygiisa u garan maysid gaarigaygiisa u garan maysid yacni waa wax laysa wadayo horo laysula wada arkay aragtidaasi way ku filan tahay caqdiga koor la arkay bima laa yatagayaru qaaliban laakin waa waxa aan isbedelin sida badan ilaa waqti lcaqdi ilaa waqtiga caqdiga waxaan isbedelayn yani xilligaa la arkay iyo xilligan caqdiga inta udhaxaysa waxaa inta badan isbadilin waa dhulkii waa xadiidkii wixii noocaas ah dee aan badiidno shaygii masala qaayibka ahaaye kan isaga aragtidaa hore ayaa lagu gartay see qaayibkina waxa weeye sidii lagu arkay inuu ku baaqi yahay waxaa sheekha amaa waqti la yidhaahdaa uu yidhi ruuyadaa saadiqada iyo aragtidaa hore waxay ku filan tahay marka uu yahay mid xasuusan marka la casilaya hadduu xasuusan yahay awsaaftii uu shaygaasi lahaa jaygurig uu galay halkuu jeeday intii maqsin uu ahaa dhagaxiyo jaaji wuxuu ahaa wada buxasay haddaanusan midba ka xasuusnay waa inaan arkin waan garanayaa laakiin waxba ka garan maya hadday taagan tahay baycu qaayib ayuu noqday shay maqaloo la iibinayo kaa laa yasixu baycu qaayibi kaasuu soo gelaya waa markuu yahay daakiran min awsaafi cala alcabdi xilliga caqliga marka awsaafi xisayay laakiin duuna maa yataqayaru qaaliban sida badan waxay isbedelaan isagu hooyo saaliqana ay kuwa fila markaba isbedelaya oo masalan cimrigiisuba uu yahay wax yar dawaasia raashigoga masalanka kudaar haddaad shalay aragtay dee shan cisho kadib way isbedelaysaa wixii waxti oolaya maa waa si aad aragtay haddaan arkayn waxba kama joogaan oo soconay yani waa sida wixii aan isbedelaynin sida badan ilaa waktiga caqdiga waxa ku filan aragtida caqdiga ku hor la arkay wixii laakiin isaga isbedelaya sida badan kuma fila aragtidaa hore wa takfiiru waxaa kaafinaysa ru'yatu bacdilmabiici shayga la iibinayo barkii aragtidiisa waa ku filan in dalla hadduu ku tusinayo calaa baaqiyihi baaqiisa hadduu ku tusinayo wadalika misal kadaa'iri subrati waa waquudkii ama cuntadii daahirkiisii muuqay wa umuudaji lmutamaasili wixii isku midka ahaa muuladiisi weeye aw ama kuma tusinaynine kaana waxaaday siwaan ilaalin ayuu haday lilbaaqi baaqiga ayuu ilaalin oo haday khalqatan abuurahan wadalika misaalka qisri rumaani rumaanka qoobkiisa wabaydi iyo beerka qoobkiisa waalqishrati sufla iyo diirka ama kulanta hoose ee liljawsi walowsi labadaasi ay leeyihiin waxau leeyahay sheekhu waxa ku filan xagga aragtida marka aynu ka xisaabsanayno ru'yatu bacdi mabiic mabiicda ma shayga leymanayo barkii aragtidiisu waa ku filan tahay laakiin waa goorma markay ku filan tahay waa marka uu kutusinayo barkan la arkaya dhaaqiga kaleba kutusinay wey oo waa maxay daahir subra waa masalan cuntadaasi halkaa lagu tuuray ka daahirka ka muuqata waa gabadda mashqaca la gelinaye dabeedna uu xogayga soo saarayo liannu dee intan ku muuqatunbay inta kalena la mid tahay waxaa kaloo iyada la mida umuudaj ilmutamaahil wixii isku midka ah muunadiisii muunadiisii yani waa waxan shayga masalan isku midkaa laga soo qaadayo ninkaa bilaagka uu qaadayo suuqa la marayo wuxuu leeyahay shaygaa maxaa idiya ee shaygaa uu sido hadduu kabeebiya kabtaa uu sidaay wax alla waxa kaboo kala dhan mid la mid tahay hadduu mareja maryaha kaloo dhame ay la midka yihiin aragtidiisu aragtida baaqiga inteeda kale way ka filan tahay laakiin halkaa waxay culimadu ay shardiyeen ama ay tilmaameen in lagu baraarugo shaygaa caynada ama muunada digaalku sido waa marka uu ku daro iibka yaa waxaan kaa iibiyey dersin laba dersin shan ay tani ka mid tahay haddii uu ninkii kaga soo faasaxay intuu wuxu lulo oo aanu odhanin tanaa ka mid a iibkaas maasaxay bile laannu qofku xijinay waxa waxaa ma arag ee waa inuu yidhaahda waxaan kaa iibinayo tama waa ka mid oo uu sidaa ugu daraa digaygu maasaxay ama wuxuu leeyahay sheekhu shaygan la arkayaa baaqiga kuma tusinayo laakiin waa siwaanoo dhawrid ayuu u yahay baaqiga inta kama dhawray inta kuma muuqataa intan kale ayay dhowrtayo ilaalisaa abuur ahaan dee waa ka cishra rumaan waa rumaanka oo kale barafkiisii dee haddii leegogu waa xumaanayaa beelkii baa isla lamida waxaa lamida iyada qorafta hoose ee joogga iyo lowdkaiyo ay leeyihiin wuxuu lowdka ulisimdo joogka marka aragtidiisii waa ku filan tahay maxaa yeelay dee baatinkiisan iyo intiisan hoose loo socdaa waxay ku haleegaysaa markuu ku baaqahdo walow yaanu kuba tusinin been walow yaanu kuba tusinin been kubaaqehanashaha ugu baaqi yahay ayuu ku haagiyey wa tuctabaru waxaa loo filayaa ru'yatu kulli shayin shay la arkay aragtidiisa calaa maa yaliiqu bihi waxa uu cunaa ayuunbaa loo fiirinaya waxau leeyahay sheekhu shay kasta aragtidiisa waxaa loo fiirinayaa sida u cunantaa yani aragtida loo loo fiirinayo waxa wey waa aragti u cunanta shaygaas yani ashyaadu isku wada aragti maaha buu leeyahay mid waliba aragti u cunanta marka la iibsanaya ayuu leeyahay masalan daar haddii la iibinayo guri dee waa inaad saqafkeeda ay ka u xasaaran inay sidii l gidaareen meesha lagu maray bulaacadeeda suuligeeda wax liyaaliyo wixii qaradkii ujeedaa isku khilaafaysay oo dhan waa reegtay intaad soo sheegto un makaasaa haa a tira ma waa inaad wixii aan wada eegtaa waa in dariiqa iyo balwadada iyo wajahadiisa le hadday jago tahay halkay wajahadeedu noqonayso waa in ayadana la fiiriyaa haddii ay been tahay dee waa in la eegaa intay leegtahay xuduudeedii biyaheedii dhirteedii yani shay waliba wuxuu leeyahay aragti u xun إحياء المواد كحد ليام علمه وإذا يوضع رجال وتعالى يا وحي لنا شيء قال لنا وين اليوم وحي حماره أحمله وهم بالغون وليا هذه تسلسل إلى تسلسل كنجل وإلى كايو سقف يوصل هذا بير كان يدور العدل وكايو طاقة كايو مختلفة هذا كايو صغير الجوال اليوم وضي أكو شخصيته يعني حاسس أنا أرفع وقام قيلهم ولا ضعف نحو حوالي أن وصفه يعني صفين شيء بصفة السلم سلم كصفين لو صفين لا يكفي من الكتاب أصح وحوالي من ليس يقول شيئا كيف كيس لدوريو إن لبس معه وصفتي سلم ولعل كتل معه سلم كمرك يعني lacag talabciyo leela shay caynkayan kaslankaa doonaya ayaa shaygan muslamu fiihiga ee wax lagu horumarsanayo ayaa la sifeeya waa caynkaa caynkaa caynkaa caynkaa yani hadduu shaygii la iibinayo uu sidaa u sifeeyo laa yakfii kuma filo aragtidii sifadaasi kagama fila maxaa yeelay aragtidu waxay faa'iidaysaa arrimo aan sifadu gaari karin anaga wixii sifadii oo dhan leh imika haddii gaari lagaa iibinayo si kasta lagugu sifeeyo haddana markaad aragto waxa laga leeya kugu qanco sira waa keliga daay waa isleeyahay hadda wax alla wixii sifa lagugu sheegayo o dhan isla dushiisaas inuu kaa qancin waaya dhici karo guriga inkastoo lagugu sifeeyo inuu haddii ku qancin waayo baa dhici karta markaa waxay leeyihiin aragtidu waxay faydaysaa arrimo fara badan oo aanay awoodaynin ama ay ka gaabanayso yani cibaarada marka laysa alkhabaru kalmucaayana warku ma aragto taani wuxuu leeyahay oo asaxa ka soo jeeda war waa ku jiran daydule sifayntaa maxaa yeelay dee aragtida midaheedu soomay ahayn waxaan in la macrifo iyo aqoon looyo soo la ogaado soomay ee wasiga laftiisa ka faa'ideynaya mule sifada lafteedu waa ku faa'ideynaysa wayasixu waxaa ansaxaya salamu lacmaa ninkii indhaha salamkiisu ansaxaya waqiila waxaa la yihi in camiya hadduu indhabeelay qabla tamyiizihi intaan waxba kala soocin salaama ansaxaya waxaa leeyahay sheekhu waxaa ansaxaya salam alacma ninkii indhaha salamkiisii yani salamna xaggaasu inoogu iman doonaaye waxaa la yidhahdaa arkaantiisa muslim iyo muslimu ilayhi muslim waa qofka masalan hadda intuu lacag bixiyo ilaahdo waxaan kaa doonayaa shay caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaa sifadaale ha waxaadaya muslim maxaa taa lacagtana sina shay keenayaan wuxuu noqonaya muslimu ilayhi looday markaa inuu muslim noqdo isagu horumarsado shay sifala doono iyo inuu horumarsayo shay sifala laga doono labadu waa banaaninkii maaha yani waxay leeyahay sifaadka dee wuxuu ku garanayaa ma qabo qiil baa wuxuu leeyahay waa mayaan eegnoo indhoolaa iyo silamka ansixayn baa jiray hadduu indhabeele qabiyo tamyiizii intaanu ashyaada ma kala soocin isagoo yar oo aan waxba kala socin hadduu indhabeelay amaba indhaaan haloo kusoo dhashay kalamkiisu ma ansaxayo maxaa yeelay dee ashyaada macrifadoodiiba waa ka reebo sadiga waxba ka garan may madow iyo cadaan toona arag iyo cadaan toona wax la yidhaha waxaasi waa madow yahay iyo waxa waxaasi waa cas yahay iyo waa deel iyo waa gaabihii toona dee waxba ka garan maayo markaa taasi isaga sifa waxba u tari mayse waxaas ismaayiil yani hadalkiisa waxaad moodaa hadalka sheekha in laga fahmayo qofkaa indhaalax ukuuda inaan salam oo yaba ka ansixinin sidaana maahae waa iibsan karaan waa kareen waxyaalaha badan oo banaan wixiise aragti ku xidhan dajiilkan iyo tijaarada iyo fahanka iyo ayaana iyadu ka ansixaynin dariiqa waxyaalaha uu ku qaban karaa waxa weeye inuu cid wakaaso waa inuu cid wakaaso oo isagii mar haddaan maalkiina wixii aanu garanaynin waa inuu wakaalo sameeya waa cid waxaan u samaysa waa la tusi waxa lean wakaalada idinkiin dhaha ee way ka ansaxaysa allahu aclam markay
baa jiray hadduu indhabeelay qabliga tamyiiz kaanu ashyaada waxba ka garan maayo markaa kaasi isaga sifa waxba u tari mayse waxba kaa sixmaayo buu leeyahy yani hadalkiisa waxaad moodaa hadalka sheekha in laga fahmayo qofka indhaala cuquud sidaana maahe waa iibsan karaa waa kale waxyaalaha badan ba u bannaan wixiise aragti ku xidhan sida iibkan iyo ijaarada iyo rahanka iyo ayaan iyadu ka ansaxaynin dariiqa waxya
baaburidaa ribadii ayuu baab yahay markaa ribaa xagga luqada carbeed waxaa la idhaha ziyaada waa kordhin sharci ahaanna marka ribo laga hadlayo caqdun calaa ciwadin maqsuusin gayru macluumi tamaasuli fii micyaari sharci xaalat alcaqd aw maca taakhiirin fi lbedelayni aw axadihimaa waxa weeye sharci ahaan waa caqdi iyo wax la guntayoo la xidhayo oo lagu caqdinayo ciwad iyo shay maksuus ahoo gaara waxaana la caqdinayaa iyadoo hayra macluumi tamaasul aan isleekaanshahoodii sharci ahaan la ictibaarinaya iyadoon la ogeyn fii micyaari sharci sharcigu wixii uu wax ku miisayay allatubeegiisa ahayd shay aan isku leekaanshihiisa lagu ogeyn oo la caqdiyo oo la iibiyo ayaa la ydhahdaa xaalat alcaqdi xilligaa la caqdinayo ayaan isleekaanshahooda aan la ogeyn oo maca taakhiirin fi lbedelayn ama labadii shay oo labadoodiiba la dibdhigo awxadi ama midkood oo la dibdhigo waana saddex nooc riba alfadli iyo riba alyad iyo riba annasiya saddexaas ayay noqotaa markaa riba alfadli waxa weeye waa laba shay oo isku midahoo la ysku iibiyo iyadoo midkood midkii kale uu ka badan yahay riba alfadli baa la yidhahdaa riba alyadna waxa weeye waa labadii shay isku midka ahay oo la ysku iibiyo oo kala qaadashadoodii labadiiba la dibdhigo ama mid ahaantood la dibdhigana ribalyad baa la ydhaha riba nasi'a waxa weeye waa iyadoo labadii shay isku midkaa la ysku iibiyo oo muddana loo qabto riba nasi'a baa la yidhaha riba alqardi mid kaloo riba alqardi la yidhaha ayay afar kaga dhiganay ku dareen waxa weeye waa amaaha qofkiiba wax laamaahinaya waxaana loo shardinayaa ama laga doonayaa wixii wax ka badan waa amaah kasta oo qofku uu ku doonayo nafci iyo dheeraad ribalfadli ayuun baanay soo gelaysaa culimada qaarkood baa yidhi oo xaggaa u celiyo oo saddexaasu ka dhigay marka waxaana u asala xaaraannimadiisa dee aayaadkii qur'aaniga ahaa ee macruufka ahaa in la wada garanayo waxalla allahu albayca wa xarama alriba ilaahay iibka waa xalaaleeyey waxaa ribada la yidhaahdana alla waa xaaraantinimay dadka ku mucaamaloonayana weliba alla dagaal ayuu ogeysiiyey uu yidhi dagaal qaba xadiid ayaa iyaduna ku soo aroortay adakaynaysa xaaraannimadiisa xadiid muslim uu leeyahay rasuulku sala alla slam wuxuu lacaaday qofka ribada cuna iyo ka cunsiiya ee ka qoraya ka markhaatiga ka ah riwaayo kale oo ay warinayaan daaraqudni iyo bayhaqi waxaa rasuulku sala allau alay slam uu ku tilmaamay dirham ribo ah oo qofku uu cuno ibnu aadam inay kaga adeegtay ilaahay agdiisa dembi ahaan lix iyo soddon ziro waxaa kaloo saxiix alxaakim masruuq can cabdillaahi laga wariyey in rasuulku sala allahu alay wasalam uu yidhi ribadu toddobaatan baab ayay leedahay ka ugu fududi waxa uu ka dhigan yahay ama la mid yahay inuu ninku hooyadii guursado yacnii xumaanta uu leedahay ninku inuu hooyadii guursado ayaa ribada ta ugu fududina ay u dhigantaa waxay ka mid tahay kabaa'iru dunuub dembiyaalka waaweyn ayay ka mid tahay waxaana la tilmaamaa inaan shareeco la soo dejiyey aan lagu xalaalaynin waxaa ribada la yidhaahdo waaakhdihim alriba waqad nuhuu canhu maruu ilaahay sheegayey ummad markaa la ciqaabay yani wuxuu tilmaamayey ama inay yuhuud ahayn baan u malayn ribada inay markaa ay qaadanayeen iyagoo laga nahiyo kutubtii hore lagaga nahiyey waxaa sheekha subki la yidhaha iyo ibnu abibakar sheekha la yidhaahdaa waxa ay tilmaameen in nin ayaa u yimi malik ibnu anas imaamka weyn ee saaxibulmadhabka ayaa nin u yimi wuxu uhi ya aba cabdillaahi waxaan arkay buu uhi nin sakhraansan oo halkay sakhraddu la gaadhay dayaxa haabhaabanayo isla sooba qabo dayaxa dabeedna markaan arkay buu yidhi ninka caynkaasa ayaan idhi buu idhi gabadhaydu waa furan tahay haddii ibnu aadam calooshiisa uu galo wax ka shar badan khamri yani markuu arkay dee ninkan dayxa habhabanaya ayaa wuxuu uhi gabadhaydu way iga furan tahay hadduu jiro wax caloosha ibnu aadam galo oo ka shar badan khamri imaamu maalik buu markaasaa weydiiye wuxu uhi bal arrintaa ka warran sidaas ayaan idhe gabadhi ma iga furan tahay mise igama furna imaamu maalik ayaa ku yidhi bal iska noqo aan arrintaada ka fikirey berri ayuu yimi imaamu maalik wuxuu ku yihi gabadhi waa kaa furan tahay maxaa yeelay dee kitaabkii iyo sunnihiiba eegayo ribo wax ka shar badan anigu waayey buuhi shaygaa ribada la yidhaahdo wax ka shar badan waan waayey leanno ilaahay dagaal ayuu faadanuu bixarbin min allahi wa rasuulih ayuu yidhi marka alla waxa uu dagaalka markaa u iclaaniyey uu yihi dagaalkuwa ku macaamulanayo ogaada dean wax ka shar badan ma hayo buui ijmaaca ummadduna isaguna waa ku guntamay inay xaaraan tahay idaa biica marka la iibiyo aacaamu cuntada biacaami marka cunto lagu iibiyo in kaanaa jinsan haddii ay jinsi ay labadooduba isku yihiin ushturida waxaa la shardiyaa alxuluul xuluul oo aan wakti loo qaban ayaa la shardiyaa waalmumaahalatu iyo isleekaansho wataqaabudu iyo kala qaadasha qabla tafaruqi intaan la kala tegin gacanta lagu kala dhigo ow jinsayni ama laba jinsi ayay ahaayeen wadaalika mihaalka xindatin iyo wa shaciirinba weeyaan jaaza tafaadulu kala badsi ayaa bannaan washturida alxuluulu wataqaabudu inaan muddo loo qaban iyo kala qaadasho ayaa la shardiyaa waacaamu acaamkuna maa kii weeye qusida looga qasiya liucmi quudashada la quudanayo ikhtiyaatan quudasho aw tafakuhan ama faakahaysi aw tadaawiyan ama daweyn ahaan wixii loo qaato weeye waxa uu leeyahay sheekhu marka la iibiyo raashin raashin marka lagu iibiyo bal waad eegayaa haddii ay isku jinsi yihiin in kaanaa haddii ay waxaa lacagta iyo masalan ka hamanka laga dhiga kahamanka laga dhigaya labadaa shay ee la isqaabilsiinayaa haddii ay isku jinsi yihiin macnaha wax magac wada wadaaga oo isku mida hadday yihiin waxaa loo shardiyaa iibka ansixitaankiisa saddex arrimood alxuluul labada dhinacba inay xaallo ka yihiin oo aan wax muddo ah loo qabanin iyo mumaathala isleekaansho iyo taqaabud qabla tafaruq in la kala qaatay intaan la kala tegin saddexda ayaa loo shardiyaa haddii ay laba jinsi kale yihiinna waa maxay xinda iyo shaciir qamadi iyo heed waxa bannaan buu idhi kala badsi waa bannaan yahay oo masalan gadbadheeda ama gadbad beriisa dee laba qamadiya in lagu beddeshaa waa bannaan tahay mar haddii ay yihiin kala jinsi waxaase la shardiyaa laba arrin oo alxuluul wa taqaabud inay xaallo yihiin oon wakhti loo qaban iyo taqaabud in la sameeyo meeshaa lagu kala qaato intaan la kala tegin rasuulku sala la alay slam xadiidka muslim uu warinayay wuxuu uhi addahabu bidahab dahab dahab lagu iibinayo waalfida bilfida iyo fidada fido lagu iibinayaa waalburu bilburi bur bur lagu iibinayo washaciir bishaciir watamru bitamri waalmilxu bilmilx maala bimil waxaa yani waa inay isleekaadaan sawaan bisawa yadan biyad waana in gacan gacan la ysaga dhiibaa loo kala qaataa faida اkhtalafat hadihi اlajnaas fabiicuu kayfa shitum ida kaana yadan biyad haddii ay laakiin iskhilaafsan yihiin oo aanay isku jinsi ahayn sidaad doontaan u iibiya laakiin waa inay yadan biyad yihiin waa in gacanta lagu kala qaadanaya marka haddaba halkaa xuluul iyo taqaabud waxay kaleyiin xuluul waxa weeye waa inaan wakti loo qabanin taqaabudkuna waxa weye intaan la kala tegin in la kala qaato shaygii haddii la yidhaahdo masalan inta gelinka hore la wada fadhiisto inta la dhammaysto caqdigiisa in la yidhaahdo masalan waxaa laga yaabaa inay duhur kadib wada fadhiisteen ilaa casarkay wada joogeen ma ilaa maqrib bay wada joogeen hadday intay xilligii caqdiga dhamaystaan ay leeyahay maqribkaynu kala qaadanayna ayagoon kalaba kicin macnaha xuluulkii lama helin markaas oo wixii waa taa mu-ajal laga dhigay muddo loo sameeyey markaa taqaabud qabla tafaruq way soo gelaysaa laakiin xuluulkii baanay soo gelayno waa tan dee waktiga loo qabtay wuxuu yidhi haddaba dacaamka dacaamka waxaa looga jeedaa ama dacaamka aynu leenahay waa rabowi waa wixii looga qastiyo liucmi yacni cunid yacni maqaasida ama ujeeddooyinkiisa waxa ugu weyn waa wuxuu yahay cunid ee loo cuno ama quudasho wixii la quudanayoo lagu nool yahay ama tafakuh iyo faakihaysi ahaan loogu nool yahay loo cunayo ama tadaawi yacni waxaa in markaa lagu daweeyo ama wixii cuntadii lagu hagaajiyo looga dan leeyahay markaa waxaa dee quudka looga jeedo waxaan firigan aad adagaynu naqaanoo dhan beriis lehe hadhuudh lehe gelay lehe qamadi lehe heed lehe misir lehe waxaasoo dhan baa lamid wixii markaa zabiibtii iyo markaa tiinkii iyo waxaana waa wixii faakihaysiga looga qastinayay midixda iyo wixii la midana dee waa islaaxaas iyo waa hagaajinaaso waa tadaawiga halkaa ay ka leeyihiin waa diqatlusuuli usuushii asalyadii daqiiqdoodii usuushii almukhtalifati aljinsi ee jinsigeedu iskhilaafsanaa iyo wa khuluuluhaa khalalkeedii iyo wa adhaanuhaa subagyaalkeedii ajnaasun waa jinsiyaal waalluxuumu iyo waalalbaanu hilbihii iyo caanihiina kadalik saasoo kale weeye fil adhari adhar haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu usuusha waxyaalaha masalan daqiiqda adiqa waa jamcu daqiiq horto daqiiqyada asalladoodii ay iskhilaafsan yihiin daqiiqda ogobay waxa u asala dee firi daqiiqyada ay asalkoodiiyo firigooda iskhilaafsan yahay waxaad tidhaahdaa waa ajnaas waa jinsiyaalba iyaguna kala noqonayaan oo magacan daqiiqnimadee maanta kulmiyey uun loo eegi maaye mar hadday ka yimaadeen jinsiye firiyo kala gedisan hadday ka yimaadeen yacni waa la kala badsan karaa mar hadday kala ajnaas noqdeenna waxa weeye marka la isku iibinayo waa la kala badsan karaa ee taqaabud iyo xuluul ayuunbaa la shardiyaa